haddii iyada uu sanadka waxay ka dhacaanna magacani waa iska jiraya unuu mawquufun baa la odhanayaa marka waayo wasliga iyo ama itisaalka iyo inqidaacu waa sifo matni kan aan haynaana waa awsaafta matniga sifo sanad baan ujeedaa kan aan haynaana waa sifo matniga unu khaasa bal intaasuu horta inoo sheegay waxaa kaloo uu sheegay culimada qaarkood dee walow aanu dee taas waxba takhsiisin imika ee mawquufka asar in lagu magacaabana uu sheegay laakiin kutubta kale aan kusoo ogaanaybe culimada qaarkood wixii mawquufa ama maqduuce inoo dambeeya oo kan dee qeydkaba loo isticmaali karaa mawquufnimas waa lagu loo isticmaali karaa marka la qeydayaan la idlaaqine asar in lagu magacaabayo oo barhkood baa taas oo xadiidkii dee rasuulkii ilaahayna marfuuc bay yidhaaheen ama khabarba way yidhaaheen wixii aan dhaafsanayn saxaabigii oo saxaabigii ku taagnaa ama taabicigii ku taagnaana asar bay ku magacaabeen bal taas waa dee kutubta san kuba soo aragnay fuqahadii khuraasaan iyo shaaficiyada barhkood bay u nisbeeyeen ama iyada waxay muxadisiinta dee iyaga qowlkooda haddaan eegno lafdiga asar si imaam nawoba yidhaaho dee asarahu bimacnaa naqalahu warawaahu weeye uu soo wariyey marka xadiidkii marfuuc ahaa iyo kan mawquufka aba asar iyagu muxadisiinta way yidhaahaanoo marfuucii iyo mawquufkiiba waa shamlinayaa lafdigan asar iyaga agtooda ee fuqahada qaarkood weliba khuraasaan fuqahadoodii barhkood ayaa waxay asarta way kala sooceen oo asarta waxay ku khaas yeeleen wixii aan marfuuc ahayn walowsan dee aan markaa kitaabkii kaleba kuba sheegaynay imika isticmaalkii taasi waxay ahayd bal horta waa tii asalka ahayd laakiin markaynu eegno isticmaalka aadi maanta shuhuroobee beryahan dambeba ama quruunba iskaba shuhuroobay tafriqadani waa iska dee way shuhrowday oo imika waxaan arkaynaa xataa kutubtan fahrista markay dejinayaan ama kitaab fahrasa ay u samaynayaan ee fahrasadan dheere dee wixii soo arooray ama axaadiisa ayaad qur-aana aha aahaar inay kala saaraan oo kol intay idhaahaan fihrasulaxaadiis haddana ay kaba cabirayaan fihrasul aathaar aathaarna waxay uga jeedaan wixii aan xadiis marfuuca ahayn ee kitaabka kulansaday ayay fahrase u samaynayaanoo kuwaas weeye bal xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala isagoo dee tafriqadan inay bacdigood la yimaadeen kutubtiisa kuba sheega fatxulbaari oo kale dee habkii uu kuba socday markuu kitaab uu soo dhameeyey sharaxiisa fadlakeynaya ama dib uu ijmaalinayo wixii kuba soo arooray oo si iyagoo mujmalo uu sheegayo ayuu axaadiisa tiradeeda markuu sheego ayuu haddana yidhaha aahaartii soo aroorta ujeeda uun waxyaalihii bukhaari soo qaatay muqadimaadkii ama taraajimta iyo bilowyadeedii een ahayn axaadiis marfuuca oo bal markaa waxa weeye iska laamshaaxa filistaaxbe xagga isticmaalka markayn imika eegno tafriqadu waa wax aada u mashhuura ama aada loo isticmaalo dee muddo dheerba imika laba isticmaalayay laakiin marka hore haddaan eegna maadadii luqada ama asalkii luqada iyo isticmaalkii muxadisiinba dee si aan kitaabka laba kusoo aragnay waxay ahayd un tafriqa la-aan marfuucana in asar la yidhaah sida mawquufkaba asar loo odhanayo marka bal taas weeye ama beydka dambe wuxuu inoogu sheegayaa ninka taabicigaa isaga kalaamkiisa ficilkiisa iyo qowlkiisa horta magac dambe uu leeyaho maqduuc la idhaah wuu inoo dambeeya laakiin haddaad doonaysa mawquuf inaad isticmaasho ood u isticmaasho kalaam aan kalaam saxaabi ahayne kalaam taabici ah ha idlaaqin oo mawquufun keliya ha odhanin laakiin qeyd oo waxaa tidhaahaa ciddii sheeg uu markaa kalaamkan lahaa ama ficilkan lahaa mawquufun calaa fulaan leh marka haddaad taa isticmaasho ood qeydkaa isticmaasho mawquufka waad u isticmaali kartaa kalaam taabici wey laakiin idlaaqa unbaa ay tahay dee isagana maqduuc baa kiisa la odhan kan saxaabigana waxaa lagu daynaya mawquuf baa markaa la idlaaqaya la odhanaya intaas buu labadan bayd noogu sheegay amaa xagga saxaabiga kalaamkiisan ama qowlkiisani ma xuja mise maaha masaladaasi masale musalax maaha waa masale usul ama dee waa dawaanad kuwan adilada mukhtalafuhiga ah ay kagaba hadlaan saxaabiga bal markaa ama saxaabiga qowlkiisa oo kale wasami magacow daa waslin xidhiidh ku u saaxiiba macnaa itisaal ku u saaxiiba xadiis itisaal u saaxiiba waqadcin ama xadiis dee go-is u saaxiiba macnaa inqidaac u saaxiibaya kala go-on sanadkiisu xidhiidhin kaas oo qusira la gaabiyey bisaaxibi saxaabi lagu gaabiyey almowquufu mowquuf ku magacow adigu bal wal asara asarna ku magacow asarna waa la yidhaahaabe waintaqif haddii aada joogsatidoo macnaa ama aada joojisid xadiidkii ama kalaakii dee aad joojisid bikayrihi bikayri saaxibi saxaabiga cid aan ahayn oo waa taabicigii wadaalika ka taabiciyi weeye iyo fasaafilan wixii kasii hooseeya ujeedadu faman duunahu waa cidda ka sokaysa taabicigii atbaacu taabiciintii mithaal ahaanba oo aada markaa cibaaradana doonaysa inaad isticmaashto tani kalaam taabiciyay ama ciddii ka sokaysayba faqayid qayd alwaqfa waqfiga qayd oo ha odhanin mawquufun keliya ha odhanin qayd oo ama dee awqafahu fulan calaa fulan badhe ama mawquufun calaa fulan se calaa saciid ibni musayib ama cala zuhri iyo cibaaro saasa isticmaal markaad ruuxii sheegto kalaamkiisa uu ahaa aanu dhaaftanayn markaa dee wuxuu yahay baa la garanayaa oo haddii laakiin waad qayday haddii si aandad aanad qaydin ood mawquufun keliya ku gaabsato dee ruuxii istilaaxan caamkaa ogaa wuxuu u qaadanayaa inaanu taabicigan hadalkiisii ahayne saxaabi ama ficilkii ama hadalkii yahay oo arintu ay dhaafsantahay kol haddaad cibaarada isticmaashay haddaba si aan labsigaasi u iman adigu qeyd taci markaa waad xifdihi dee wixii markaa meesha jiray waad waanaan iska takmilown almaqduuc maqduuci wasami magacow mukhtasan mid lagu khaas yeelay oo ku gooniyaba biman shaksi qad tabica raacay saxaabada waa taabicigii laa hayru manaa kaa isagu taabicigaa kayrkii mid dee soo gelaya halkan ama magacan la siinaya maaha waa sidaad cibaarada isagu kaba cabiray kaa maxaad ku magacowdaa maqduucan maqduuc ku magacow takun waxaad noqon mutabican mid raacaya ehelkii xadiidka ee istilaaxan lahaa ee wixii tacriifkoodii iyo istilaaxoodii ayaad noqonaysaa mid ku socda oo ku dhaqmo oo dee isagii raaca ayaad noqon haddii aada sidaa yeeshid oo aada bal matalan kaa maqduuca tidhaahid halkana dee waa imika mawquufku waa saxaabiga taabicigiina wax saasoo ishkaaliya halkani ma jirto wixii taabici aan dhaafsanayna maqduuc baa lagu magacaabaya dee horena sida dee maqduuca iyo munqadicuna labay kala yihiinoo midna waa sifo matni waa maqduuca midna waa sifo isnaad oo waa munqadica taasoo labay kaliyiin sida kitaabkii kale baan farqiyadooda usoo aragnay de waanay jiraan culimada qaarkood iyaday tajawusuun tahay iyagoo maqduuc isticmaalay munqadic u jeeday iyagoo munqadic isticmaaloo maqduucan u jeeday iyaguna kuwo kale taasna waa la arkay laakiin istilaaxu kan weeyaanoo wixii taabici aan dhaafsanayn maqduuc baa la odhanaya ficlanna haddii qowlka saxaabiga dee aimada qaarka ama ay inuu dee adiladan ay mukhtalafu fiiga culimadu ay kuba tiriyeen bal kolleyna xataa qolooyinka culimada ay kaba soo naqliyeen inaanu xujo ahayno suurooyin ay xujaystaan uu jiro qowlka taabicigu taa waa ka duwan yahay oo isagu ma aha bal imaka xujo waaxad muslimiinta ka mida qowlkood ee waxay u soo arooriyeen uun halkan culimadu si bal masalan dee waana dadkii saxaabada kuba dhowaa miise dheeraaday leeyihiine aqwaashooda ruuxii mujtahidka ahaa dee kolley istinaas waa loola yimaadaa oo taqwiye ay waxyar xoogeynayaan qowl iyo waxyaalana waa loo soo qaataa gees kalena haddii bal aqwaalo dee ay lahaayeen oo faafay uu jiro oo bal matalan ama dee si aan aqwaashoodii looga bixin haddii dee bal ijmaac nooc ka mida uun loogu tiriyo aqwaashoodaa faaftay oo aan loogaba bixin oo taa loo ogaado ee kutubtan musanafaadka ay yidhaahana in badan oo aqwaashoodaas iyo afcaashooda way kulansataa sida musanafka cabdirasaaq iyo musanafka ibnu abi shayba iyo kuwaasi aada bay u kulansadaan oo bal waa arrintaa daraaddeed une laakiin arrinku ma aha inuu xadiid yahay ama qowlkoodani inuu xujo gaaro yahay taas ma aha wasami magacow mukhtasan mid ku gooniya oo u gaara ku gooni oon dhaafsanayn biman shaksi qad tabica raacay saxaabadii maqduucan kaa maqduuc ku magacow oo waxaa la yidhaha maqduuc laa kayru haddaba kaa taabicigaa kayrkiina daakhilan fii hadihi tasmiya tasmiyadan mid gelaya oo kiisa maqduuc la odhanaya ma aha waa nafsa naadimkan yidhi laakiin de aimada xadiidka sida ibnu xajar oo kale iyo shaarixuna uu soo naqlinayo ciddii ka sokaysayna qowlkooda maqduuc waa la odhanayaa saa dee marka la qaydayaba ee waqfiga la qaydayaba uu isagoo xataa fasaafilan uu kaba cabiray ee lafdiga xataa mawquuf laakiin cinda taqyiid loo isticmaali karo man bad man duuna taabiciyi halkana maqduuc waa la odhanaya walow cibaarada sheeku ay tan tahay takun markaa waxaad noqon haddaad saa yeeshid ood kaa maqduuc ku idlaaqd mutabica min dadkii ahluxadiidka ahayd ee silaaxoodii garanaya oo kuba raaci baad noqon المرسل مرسلkii mا رفع التاaبع مرسل وقيل كبيرهم لkن ذاk المستضيل ثم الكبير عند ذي النجاaبة أكثر mا يrوي عن الصحاaبة مرسلkii ayaa halkan uu sheeku inoogaba bilaabaya isagan usoo horeysiiyey أxاadiiثan bal loo celiyo sanadkooda go-id iyaga ay wax ka dhaceen ama markii aynu soo marray xadiidkii maqbuulka ahaa aynu ku soo marray shuruuddiisa in sanadkiisu xidhiidho waxyaalahay kaga ixtiraazayeen itisaalu sanad waa mursalkan iyo kuwa iminka kasii dambeeya inoo bilaabmaya taasba weeye kolley mursalkana kalaamkiisaa yar dheero saas buu abyaad roon uba qaatoon kuwa kale u qaadan bal dee diraasaad dee adugu ama xadiise ha noqoda dee ma qadiimo ahoo dee mursalkaasay aada ugu tatabuceen culimada iyo kalaamkooduna aada buu u dheeryahayo kutub gooni oo laguba khaas yeelay waa jirtaa ama ha noqoto kutubtan dee isaga tatabucdee maraasisha ay ku magacaabeen kuwan guud ahaan aqwaashan culimada iyo dee badan inuu xujo yahayo inaanu ahayn iyo wixii meelahan ku soo arooray iyo mursalka katamaya ka aan kamayn iyo umuuraha ay kagaba hadlaan iyo kuwo hore iyo kuwo dambaba leh oo barhkood dee rasaa'il bal markaa shahaadaad kale laguma qaato ay yihiinna waa jiraayo waa ahamiyada uu leeyahay iyo kalaamkiisa dheer baana umuuraha keenay haddaba mursalkii ayuu mabxadkiisi kan yahay wuxuu ihi naadimku raximah llahu tacaala ma rafaca wixii uu kor yeelo ataabicu kii taabiciga ahaa mursalun mursal weeye oo mursalku waxa weeye waa ka ama xadiidkide mursalku waa wixii taabici kor yeelo oo maa xadiidkii rafaca ay rafacahu uu kor yeelo ataabicu kii isagu taabica ahaa oo wuxuu u kor yeelayaana rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taabicigaasi ama taabici weyn ha noqdo ama taabici yar ha noqdee kaas mursalun mursal weeyo waxaa lagu magacaabaa mursal baa lagu magacaabaa waa tacriif waqiila waxaa la yidhi kabiiruhum ay maa rafacahu wixii uu kor yeelo weeye mursalku kabiiruhum kabiiru taabiciina taabiciinta kuwooda waaweyne oo raggoodii roonroonaayo taabiciintu wixii ay kor yeelaan ee rasuulka ilaahay u idaafeeyaan kaas baa la yidhaha mursal haddii taabici taabiciinta kuwoodii yaryaraa mid ka midi uu isagu kor yeelo xadiisuu rasuulka ilaahay u kor yeelo munqadiciya baa lagu magacaabayaa ee mursal la odhan maayana waa la yidhi laakina laakiin bal tacriifkani haba jire daaka tacriifka hore oo ah taabiciinta inaan la kala qaadin ee ah nin kastoo adigu dee waxa weeyaan saxaabigii laba kulmay uun isagoo muslima ama ha yaraade ama ha weynaade oo dee magacan laguba idlaaqayo wixii uu kor yeelay in lagu magacaabayo mursal daaka kaasi waa tacriifkaasi almustadiilu ka fidsan dheeraaday weeyo ujeedadu ka raajixa ee mashhuurka cinda ahlilcilm ay raajax yeelaan weeye walow kan bacdigood taasa kuba qaydeenbeen bal laba tacriif buu inoo sheegay kolley tacriif saddexaad oo uu kaba tegayna waa jiraa xagga mursalka oo dee kutubta kale ahna markaa kuba sugan oo xataa kitaabkii uu talkhiisinayo kuba sugan oo labada tacriif uu inoo sheegay mid waa tacriifka aada u mashhuurka oo waa kan kaba cabiray daaka almustadiil nafsiga mustadiilna wuxuu wadaa soo shaarixuba kuba sharxay ka dee raajixa ee mashhuurka oo dee wax dheeraaday fidsamay oo wixii kale dee la baaldhigayaba ka dheeraaday oo isagu fidsan ayuu balkaa kaba dhigay qowlkani inuu yahay qowlkan kale aanu xaggii istidaalada iyo imtidaadka iyo ama intishaarka aanu qowlkan labaad ee qaabilaya kula sinayn ee bacnaa waa qowlka raajixa ee mashhuurka waa wixii ruux taabici uu kor yeelo dee taabicina sida inoo dambeysay kuba tacriifiyaan ruuxi isagu bal markaa dee isagoo muslima nin saxaabadii rasuulka ka mida arkay saa kuba dhintay bay taabici yidhaahaan marka in hadduu nin arkay saxaabiya iyo hadduu boqolaal ama kumayaal asxaabti ka arkayna wasfigan ama magacan waa ka dhaxaynayaa ciddii aragtidaa lahayd xataa riwaayadooda uu saxaabo ay kaba wariyeen naadir haba ahaatee daba bal markaa wuxuu noqonayaa tacriifku ruux adigu taabicinimo loo xukumayo uuni xadiidkii uu warinayo ee uu rasuulka ilaahay kaba wariyey waa sidadiina aanu sheegin kaas baa waxaa lagu magacaabaa mursal baa lagu magacaabaa waa qowlka isagu mashhuurka qowlka iyada badan weeye taasi tacriifka labaad ee uu noo soo dhigtayna waxa weeye in taabiciinta la kala qaado oo taabiciintu kuwo waaweynaana way leeyihin kuwo yaryaraana way leeyihin kuwo u dhaxeeyeyna way leeyihinba marka isagaana inoo tacriifin doono ka waaweynoo beydka dambaba si inoogu sheegi doono ninka had iyo goor sheekhyadiisan uu wax ka wariya asxaabtii rasuulka ay ahaayeen ee dadka uu wax ka wariyo cilmiga ka qaatay ay asxaabtii yihiin waa taabici weyn ka isagu dee intuu aadkaa ugaba yaraa dadkan badankooda uu sheekh dee ka waaweynaaye uu cilmiga ka baranayay ama wax ka warinayay wax ka qaadanayay ay taabiciintii ka waaweynaa ay yihiin saxaabada dee midhan un kalaba kulmay ama wuxuu kagaba wariyaa ay wax kooban ay tahayna kaa taabici yar bay ku magacaabaan haddaba dee ninka taabicigee weyn ee had iyo goor sheekhyadiisu ay saxaabo ahaayeen inta badan hadduu xadiis rasuulka u tiiriyo waxaa daahira inuu saxaabi kaba maqlay laakiin kan sheekhyadiisu ay u badnaayeen taabiciin kale hadduu xadiis rasuulka ilaahay uba tiiriyo dee waxaan kolle dee sheekhyadiisa badankoodaba taabiciin kale ahaayeen waxaaba iyadna ixtimaal weyn ah taabici kale inuu ka maqlay kaasna saxaabi kale uu kasii maqlay oo waasitadu intii hore ay kaba badan tahay markaa saa daraaddeed bay u kala farqiyeen qolooyinka qowlkan dambe leh oy leeyihin mee mursalka waxaa la yidhaahaa taabici weyni wixii uu rasuulka ilaahay u kor yeelo waayo taa waxa daahir ah meesha saxaabiyiin inuu kaba maqan yahay ayaa daahir ah waayo isaga dee sheekhiisu saxaabay uba badnaayeen ama hadduu taabici yar yahay dee waxa weeya sheekhidiisu kolay day taabiciintii u badnaayeen ixtimaal weyn baaba jiro oo ah inuu taabici kale kasii maqlay dee taabiciintuna saxaabadii la mid maaho saxaabadii hadday dhammaan wada cuduul yihiin oo dhammaan dee cadaal ay u wada sugnaatay jahliga iyaga cayntooda laga jaahil noqdaana aanu wax dhiba xadiidkii kuba keenahayn xag cadaalo dee taas aanu kuba keenahayn taabiciinku saa maaho inuu daciif yaaba ixtimaal baaba suurtagala dee ixtimaam dee waa nin aan la garanayn waa majhuulun maanta kan xadfani dee majhuulkiina waxaa loo celin jirayba xaalkiisa inaan aqoon cadaaladiisa iyo dabdigiisa waxba kama garanayno inuu daciif yaaba suurtagalo sidaa daraaddeed ayaaba isaga kan ay uga saareen o munqadicun ugu magacaabeen cidda qowlkan dambe leh bal intaas buu inoo sheegay qowlka saddexaadna waa kan usuulka macruufka kuba aho waa xadiid kasta oo adugu bal masalan waxa weeyaan waxay ka dhaceen uun sanadkiisa kaas baa la yidhaha ama taabi taabica kor yeelaya ama cid ka dambaysaaye kaas bay mursal kaba cabiraan daba wuxuu uhi maa xadiidkii rafaca ay rafacahu uu kor yeelo attaabicu kii taabiciga ahaa mursalun mursal weeye oo kaa mursal baa isaga lagu magacaabaa waqiila waxaa la yidhi mursalku kabiiruhum maa rafacahu wixii uu kor yeelay weeye kabiirhum taabiciinta koodii koodii weyna oo waa kuwooda waaweyne waxa ay kor yeeleen sadee saciid ibnu sayib iyo raggii lahaa qays ibnu abi xaazim iyo laakiin bal taas waa tacriif kale eh laakina daaka waa kaa hore ee tacriif kaa hore oo ah taabiciga inaan la kala qaadin almustadiiru kii isagu shuhuroobay ama qowlkii raajixa cinda almuxadisiin kaa weeye qowlka hore oo ah taabici kasta kol hadduu taabici yahay wixii uu kor yeelay inuu bal irsaal un uu yahay mursalna lagu magacaabayo kabiirkii buu inoo tacriifinaya wuxuu uhi suma alkabiiru waa taabiciga weyne cinda dinajaabati waa fidnada iyo fahmada kii u saaxiibkaa isaga agtii akharu maa wixii waxa u badan yarwi uu warinayo ee axaadiisi can asaxaabati asxaabta xaggeed bay kaba ahaatay oo taabicigii buu inoo sheegayaa iyo weyn iyo ka yarsa lagu kala farqinayo marka wuxuu leeyahay taabiciga weyne waxa weeye waxaan uu warinayay axaadiisa intooda badan dee asxaabta xaggeedunbay kaba ahaadeen oo asxaabbuu kaba wariyaa oo asxaabtiibuu kaba wariyaa ama taabiciga yeeritaa waa ka duwan yahayo sheekhadiisa intooda badani waa dadkii taabiciinta aye ka waaweynaa oo haddaan eegno bal matalan saciid ibnu musayib iyo qays ibnu abi xaasim iyo raggaa iyo dee kuwii ku dhowaayaan iyagaba dee da-doodaa lahaaninbe asxaab aada u badan bay laba kulmeen cidda cilmiga kaba qaadanayeenna waa saxaabadii rasuulka un laakiin haddaan eegno bal zuhri iyo qataada ama ciddii kaba dambeysay midho dee iyaga kuwa kaba dambeeya dabaqada ka dambeeya kuba sugan ee taabiciinta walow saxaabo ay la kulmeen oo saa taabiciin ay kuba noqdeen axaadiis ay taabiciin kaba wariyaanna uu jiro haddana axaadiisa inteeda badan sheekhadii kale taabiciinta ahaa ee ka waaweynaabay wax ka wariyeen oo zuhri oo kale haddaan eegno anas ibnu malik waa la kulmay saxaabo kale tobaneeye gaadhay ama saddexiyo toban gaadhay adugu saxaabo saddexiyo toban gaadhay waa la kulmay haddana dee culimmadiisii uu wax ka qaatay cilmigiisa badankoodana uu ka kasbaday raggii ugu waaweynaa fuqahadii madiina ee toddobada ahaa iyo amsaashood ayay ahaayeen walow raggan waxoogaagaa uu laba kulmay axaadiista uu ka wariyay qataadoo kale waa kaa anas buu wax ka wariyaa aadna wax waa uga wariyaa laakiin haddana sheekhadiisa intoodii kale ama intooda badani dee waa xasanulbasri iyo bal dawaaba isagu waa nin waxoogaa yarun kaba weynaa iyo dee raggii kasii waaweynaa ayuun baabay ahaayeen culimadooda intooda badan ay wax ka qaadanayeen markaa saasaa adugu taabiciga weyn iyo taabiciga yar lagu kala farqaya dee qolooyinkiina bal haddii aad taqriibka xaafid ibnu xajar aragtaan oo daalacanaysaana taabiciinta bal markaa kolley dhowr dabaqo ayuu kaba dhigaayo aniye iyo haalise iyo raabica iyo khaamisa waa afartaa qolo isaga dee labiyo toban dabaquu ruwaadii u qaybiya ilaa qarnigii saddexaad lasoo gaadhaye ta koowaad waa saxaabadii oo iyaga ma kala qaadee laakiin haaniye iyo haalise iyo raabica iyo khaamisa khaamisana waa kuwa dee hadday doonaan mid iyo labayaba ay ka arkeen barhkood riwaayaba ma laha saxaabi ay wax ka wariyeen si acmash oo kale laakiin anas aragtidii baa jira kuwaas buu afartan buu kaba dhigaa taabiciintoode way kala waaweynyihinoo dee khamisa iyo raabicana waa yar kuwooda yaryar saalisana waa kuwooda dhexe dee saaniyana kuwooda waaweyn buu kaba dhigaa bal markaa taaba weeye marka tani waa kabiirkii iyo sagiirkii maxaan ku kala farqinaynaa un seen ku kala saaraynaa intaasi weye uma alkabiiru kii weynaayee taabiciinta ka mid ahaa cinda dinajaabati waa fahmada iyo fidnada bal halkan ruuxii u saaxiibka ahaa agtiisa ee umuurahaasna kala saarayay akharu maa kii ka u badan ee yarwi uu warinayay axaadiisi can isaxaabati asxaabta xaggoodu kaba ahaaday marka qays ibn abi xaasim iyo saciid ibnu musayib iyo baanu xagga hoose inooguba magacaabaya iyo rag leh oo dee kolley bal markaa taabiciinta meeshoodna way noo dambaysaa dee la yidhaah qaysna waa ninka ugu roonba malaa raggan taabiciinta ee riwaayada leh xagga marka la eego riwaayo ahaan da-yaanan odhaninbe waayo tobankii jannada loogu bishaareeyuu ka wada wariyaa baa la idhaha saciid laakiin abibakar iyo ee wax kama wariyeen waxtaja malikun bihi waaxmadu kada abu xaniifata almu'ayadu waqiila in yakun min ahli الnaqli mursiluhu yuxtaj lixifdihi lilcadli lakinahu adcafu mima usnida waradahu jumhuurhm wactumida bal halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu inooga sheegayaa mursalkii haddaan tacriifkiisii ogaanay bal mursalkaas iyadoo dee sidaan soo sheegayno wax badan uu yaho dee xataa raggii hore mutaqadimiinta aba rag kala duwan kutub maanta madbuuco kutubulmarasil la yidhaaho oo axaadiistii mursalka ahayd ay ku ururiyeen taasi ay jirto dee kuwa dambe oo iyagu bal kaba hadlay xukunkiisa iyo umuurihiisa oo kolley kutubtaa kuwa ugu sii nafciga badan dambena waxaa kaba mida kitaabka iyo imaamka shahiirka ee calaa-i xaafidkaasoo qarnigii sideedaadaha leeyahay ee lagu magacaabo jaamicu taxsiil fii axkaami almaraasil waa kitaab aada iyo aada u mufiida aada u nafci badan oo mursalkan buu iyo bal awjuudii ku soo aroortay iyo wixii lagu tacriifiyey khaasatan xujiyada inta qowle kuba soo aroortay waxaasuu aada u tatabucaa umuuraha markuu tatabuco kolley dee tadliiskii iyo irsaalkii khafiga ahaa iyo iyaguna meesha way soo galaan oo uu kaba hadlaa markuu umuuraha dhameeye dabadeed ayaa wuxuu tatabucaa bal asaaniiddii irsaal uu kuba sugnaa waa ciddii aan wax kala maqlin kolkol inqidaac bay noqonaysaaye ee been meeshii asaaniiddaas buu tacalluqaayo de ayuu tatabucaayo ilaa kun dee in ka badan ayuu soo dhigtaa oo dee fulaan can fulaan uu ku leeyo dee irsaalka jira ama inqidaaca ama fulaan inaanu hebel wax ka maqlin oo dee aada u nafci badan oo ilaa kun in ka badan ayuu soo dhigtaaba mana weyna waa kitaab mujalad ba iska adaw ma aan weyneyn kuwa madbacaysan waana kitaab aad iyo aad umufiid o xaafid alcalaay waa xaafid alciraaqi iyo dabaqada sheekyadoodii ayuu ahaaba sheekyadoodii waana kitaab madbuuco maanta muntashira kuwan kale abi daud mursalka maraasiishiisa iyo ibn abi xaatim iyagu waa axaadiisa mursalka amaha tacriifkan iyo umuurahan inay u cinaayoonayaan axaadiistii mursalka idoo barhkoodkii adigu ayay ururiyaan oo dee kolley xagga bal yar awqaadda qaarkeed istilaaxyadoodna wax ka mida waan yar sheegi doonaa d marka la eego xagga abi daud oo kale haddaba bal marka waxaan leeyahay waa taas waa kadee meel hadal badan imika halkan bal xujadii buu inoo sheegayaa ma la xujaysanayaa mise lama xujaysanayo xagga xujadna waxaa loo wadaa xadiiskii mursalka hadduu cilo kale leeyahay dee ciladan daraaddeed baa loo celinayaayo taa lagama hadlayo waxa weeyaan waa xadiidkani waa xadiid mursala irsaalkaa sanadkiisa ku sugan mooyaane wax kale oo lagu daciifiyaa ma jiraan ruwaadani waa ruwaad wada siqaad ah intoodan joogta sanadkii waa xidhiidhay cadaaladii iyo dabdigiina way u wada sugnaadeen raggan cilo iyo shuduud kale ma laha waxa jira waxa weeye waa mursal maxaa xukunku noqonaya haddii in cilo kale ay jirto iyada taa hadal kama taagno dee ciladan kale ayaa loo daciifinayaae waa marka wax kaloo lagu daciifiya xadiidkii aanu jirin wixii si kale ay u dhan yihiin laakiin nin taabiciya saxaabigii maha inoo taabici baa kor yeelaya taa xukunku muxuu noqon ma la xujaysanaya mise lama xujaysanayo marka tiiba ayuu sheekhu halkan abyaadan inooguba sheegaya wuxu uhi waxtaja waa xujaystay maalikun maalik bihi bilmursali mursalkii uu xujaystay وأحمد أحمدna isna mrسلkii waa xujaystay kda saas oo kale أbو xنيiفta اxتaجa bه أbو xنيiفta أbو xنيiفana waa xujaystay almؤyd la xoogeeyey bal taas oo bal markaa wuxuu leeyahay qowlkan hore horta imaam maliك ama saddexdii imaam waa maliك iyo أحmed iyo أbو xنيiفة mursal kol haduu yo waxa kaloo lagu daciifiye aanu jirin haddii wax kaloo lagu daciifinaya jirto iyaguwa halkan maaha kalaamkood marka wixii kale ay u dhammaadeen xadiidkii shuruudii kale laga wada helo itisaalu sanadkan baaba meeshii jiroon sanadkii baan xidhiidhin laakiin xidhiidh la-aantuna uu kan yahay aanu inqidaac kale iyo icdaal kale iyo aanu ahayna uu yahay nin taabiciyo xadiidkii rasuulka ilaahay uga kor yeelaya walow raggan imika uu inoo magacaabayo aanay taabiciga ku koobahayn ee taabic taabicida hadduu irsaal dhammaantii dee kolley uu quruntaa hore uu soo gelayo iyaga agtooda uu soo gelayo waxay leeyahay agtooda xujuu ku yaho waa xadiis la xujaysanayo oo la aqbalayo bal taasi haba timaado inaanu dee musnadkii xadiiskii ahaa ee aanu laba sinayn oo taa uu kaba hooseeyo hadhow hadday musnad iyo mursal ay iska hor yimaadaan musnadka ay horeysiinayaan bacdigoodna laga soo naqliyey musnadkaba inuu mursalku kaba horeeyo taasba laakiin agtooda xujo ayuu ku yahay taaba weye bal kolley waa masale iyada kalaamkeed iskaba dheeryahay imaam malikna qowl labaad iyo aanu qowlkaasi dee agta asxaabtiisa agtooda cumdoba kuma noqoninba oo xagga xujo la-aana ayaa waxa weeye adow lagaba soo naqliyey aimada qaarkood ee madhabtiisna waxay ku qaydaan waa marka ninkan nin ninkani hadiyo goor nin dad iqaad on wax ka wariya oo dad dacafa aan wax ka warin markaasaa mursalkiisa la aqbalayaa bay idhaahaan axmedna halkan saasaa inoo taala kolley kutub kala duwanna oo dee waxa weyaan suyuudi kutubtiisa oo kale imaam nawowi kutubtiisa oo kale iyo aimo kale markay sheegayaan mursalka sida loo kala xujaysto axmed qolooyinkan aan xujaysta ayay kuba daraan taasay kuba daraan oo dee kolleyna waa madhabtiisa kolley wax macruuf kuba ah laakiin imaam axmed waa sida mashhuurka ahune qowl labaad baa jirta oo waxa weeyaan inaanu agtiisa xujo ku ahayn marka uu axaadiista cilaynayana in badan buu ku cileeyaa irsaalka jiro daraaddeed uu kuba cileeya saaxibkiisii ama nin asxaabtiisii ugu waaweyneyd kama mida waa imaamkii shahiirka ee abu daa-uud risaaladiisii uu diray reer make uu kitaabkiisa kaga hadlaya sunanta ah marka wuxuu ku isagu kaba dhigay dee imaam axmed wuxuu ku daray inaanu xujaysanayn oo cibaaradiisa ahayd dadkii hore oo de sanoo kale malik iyo thawri iyo awsaac iyo way xujaysanayeen mursalka ilaa shaaficiyimi waa suu kaba cabiray oo uu celiyey wa tabicahu axmed waa cibaaradiisii imaam axmedna shaafici buu ku raacay xagga celinta iyo inaan la aqbalayno bal taasna waa qowl labaad baa jiro oo qolooyinkan markaa aan imaam axmed ku darin kutubtooda markay kaba hadlayaan imaam axmed aan ku soo darin qolooyinka diida ama aqbala waa risaalada reer maka uu diray abi daud abi daudna waa imaam axmed saaxibkiisii ama talaamidiisii waaweyneyd buu kaba mid yahay su-aalo uu isaga weydiiyeyna waabay jiraan oo dee iska madbuuca bal markaa taas ayay eegeenay raajix yeeleen ee bal qowl labaad baa jira oo imaam axmed oo isaguna uu leeyahay xujo ma aha taas abu xaniifana waa qowlkaa kolleyna dad dawaa'if asxaabtooda kaba mida ama dadkii madhabtaa kaba mida walow intooda badan qowlka ay kuba tegayaano iyaguna khilaafsan ama qaydiya kusoo kordhiyaa way jiraane bal aimadaas qowlkoodu waxa weeye in la xujaysto waxtaja waa xujaystayoo maalikun maalik bihi waa xadiiskan mursalka ayuu xujaystay wa axmedu axmedna waa xujaystay siaan leenahayna kolley laba qowl waa jira halkan masaladna kalaamkeedu intaa waa ka dheeryahay bal dee marka la eego kolkool dee idlaaqeeda uun maaha suu ibnu rajab yidhaahana way xujaysteenna idlaaqeeda maha may xujaysana idlaaqeeda maha labada dhinacba kadaa saas oo kale abu xaniifata abu xaniifana waa xujaystay almuayadu waqiila waxaa la yidhi waa qowl labaade in yakun hadduu yahay mursiluhu kan mursalkaa ninkii irsaaliye waa ismu faacilkan isoo idinba xarakeeyey waa ninkan taabiciga ee xadiidka kor yeelaya irsaalina uu yahay lilcadli wa macrifatii garashadiisa lilcadli ruuxa cadaala ay u sugnaatay uu ka garanayuu ka soocayo kaani cadaala u sugnaanin ee uu aqoontaasna ruwaadii u leeyahay saa daraaddeed uu riwaayadoodii kala soocayo taa daraaddeed baa loo xujaysanayaa mal waa qowl labaad qowlka labaadna waxa weeye oo aimada qaarkood iyagu ay kuba tegeen ninkan mursalkaa ayaa la eegayaa xadiidka irsaaliyey marka hadduu yahay aimadii naqliga waa say kaba cabireen waana ta uu jeeday maka halkanun waayo dee cibaaradan ama qowlkan kolley waa qowl mashhuura oo kutubta usuulka iyo kutubta musalaxaba ay kuba soo naqliyaan marka naqli ehelkii un kuma daayaan walow isaguba xifdiida marka dambe ay taasi inoo xoogeynayso ama macnahoodii ay keenayso maaha un ahla naqli inu yahay waa min aimati naqli اmarjuuci ilayhim fi ljarxi watacdiil ninkan mursilkii hadduu imaamiyadii naqliga ama aimadii halkaa ee jarxiga ruwaadiya tacdiilkoodana marjaca u ahaa ama loola soo laamayay uu kaba mid yahay xadiisna uu saa kuba irsaaliyo waa sida dee shacbi oo kale taabiciintii haddaan eegno saciid ibnu musayib ragga aimada ahaa ee halkan naqliga iyo riwaayada imaamiyada kuba ahaa marjica ahaa ruwaadda xagga jarxigooda iyo tacdiilkooda kala saaraya iyo qowlkooda laba qaadanaya hebel waa siqa iyo hebel siqa maaha qowlkoodu ahaa kullay ictimaadsado hadday xadiis irsaaliyaan waa nin xaafido horta gees kalena dee ciddii riwaayo u helahayd in lagaba qaato waa tucadde kaba cabiraya kaan ahayna way kala garanayaan oy kala soocayaan waanay ka dheeraanayaan oo iska ilaalinayaan kii aan riwaayo ehel u ahayn dadka caynkaasi waxay irsaaliyaan iyo xadiidkaay mursalnimo ku wariyaan sa raggaa waaweyne ayaa la aqbalaya haddii kale oonu heerka ahayn ama uu yahay dee nin aan dadkaa kala soocayn oon aqoontaa lahayn nin cid kastaba wax ka qaato uu yahay iyada markaa riwaayadiisii uu irsaaliyey la aqbali maayo bal taaba weeyaanoo markaa min ahli naqliba wuxuu ujeedaa aimata naqli marjuuci ilaa qowlin fi ljarxi watacdiil qowlkana kolley jamaaca usuuliyiin ale muxadisiinnimo laha jamaacada usuuliyiintooda imaamulxaramayn iyo ibnulxaajib iyo qolooyin kale ayaa kaba mid ah sida dee uu calaa-i kitaabkiisa jaamicu taxsiilba uu kuba soo naqliyo waa qowl bacd alusuuliyiin ay leeyihiin qowlkan waqiila waxaa la yidhi in yakun hadduu ahaado mursiluhu xadiiskan maanta mursalkaa kii irsaaliyey waa tan ku wariyey mursalnimadu min ahli naqli waa min ahli naqli waa riwaayada ehelkeed macnaa bal min aimati naqli way waa naqliga iyo riwaayada dadka imaamiyadooda ah ee loo laabmay maraajicda halkan kuwa uu kaba mid yahay yuxtaju waa yuxtaju waa la xujaysan oo mursalkiisii waa la aqbalaya waa la xujaysanaya lxifdi xifdigiisan uu yahay nin xaafido daraaddeed iyo lilcadli wa macrifatihi leh garashadiisan uu garanayo lilcadli min gayri kii cadaaladu ay u sugnaatay keyrkii uu ka garanayo ee uu kaba soocayo bal markaa taas ayaa loo xujaysanaya ama haddaanu ahl alxifdi walmacrifa oo weliba dabaqadaas aanu ahayn xadiidkiisii waxaa dhici karta kuwa aan cadaalaba aanay u sugnaan inuu cadli u qaato in aqoontaa ma lahe saa daraaddeed looma xujaysanayo bal taasna waa qowl lakinahu laakiin bal haddii a laba xujaysto cindamaa yaxtaji maaha qowlkan dambaba waa qolooyinka ina wuxuu ihi waxtaja bihi maalikun wa axmed wey waxtaja maalikun bihi wa axmedu iyo dee qowlkan labaadna waa kan inoo soo dhigtay bal qowlkooda horeba eegoo mursalku waa xujan markaa haysanaa aimadaa saddexda agtoodana xujuu ku yahay walow ay tahay khilaaf meesha jiro imaam malik laba qowl ay jiraan malik iyo weliba axmedna qowlka qowl weyne uu jiro meesha oo dee ima abi daawud iyo ay sooba naqliyeen haddaba bal haddii la yidhaah waaba xujo oo la yidhaah waaba xadiis la aqbalayo kol haddii waxaa cilo ee jiraa irsaalkan ay tahay taas haddii laba yidhaah laakiin awood adcafu midka daciifsan weeye mursalku mima xadiiskii usnida la isnaadiyey ee sanadkiisa la dhameeyey waa xadiidkaa waa ka daciifsan yahay oo iyada tani qowl imanka inoo soo kordhaya maaha qowlkii saddexaad waa inoo dambeeya tan wuxuu sheegayaa haddii aan nidhaahno mursalkii waa xuja waxay ka dhigan tahay kol haddaanu irsaalkaa mooye cilo kale lahayn xadiidka saxiixaan ka soo qaadayna ama xasanoo la aqbalayo waa kaa aan xujaysanayno hadday taasi jirtaba oo aan qowlkaaba ku soconno markay mursal iyo musad aan eegno dee mursalkani waa ka daciifsayay kan la isnaadiyey oo haddii xadiidkii musnadka ee sanadkiisa la sheegay ee isagu mawsuulka ahaa ayaa ka xoog badan ka raajaxsan mursalkan xujadaba ah isaga ka raajaxsan waana dee siday intooda badan ay kuba tegayaan walow qowl uu jiro dee mursalka xoog yeela ay kaba cabiraan cibaaro ay lahaayeenoo dee ay yidhaaheenba man asnada ilayka faqad axaalak waman arsala faqad takafala laka cibaaro saasay leeyihiin barhkood oo ninku hadduu xadiidka sanadkiisii kuu sheego aduu kugu soo wareejiyey arrinkii oo sanadkaa iska hubso weeye waa nigaa raggii ku wada magacaabe laakiin ninkii hadduu irsaariyo dee nin siqaana iyo xadiidkii qayb ka midana ama sanadkiisii aanu sheegin wuxuu ku kafaalo qaatay dadkaasi dee haddii kale talbiis bay noqon lahayd iyo waxa weeyaan kishi bay noqon lahayde dadkaas uu gooyey dad dee lagu kalsoonyahay inayiin oo isaga le waan kuu hubsaday waa cibaaro ay kaba cabireen barhkood man asnada lak faqad axaalak waman arsala faqad takafala lak bal laakiintaasi kolley maaha taasoo ruwaaddu nin daciif iyo nin kaleba waxbay kaba wariyaan bal raggoodii aimadaha bay kaba wariyaan awqaadda qaarkeedna nin daciifa ayay magacaabaan oo sidaasi kolley maaha arrinkeedu taas maaha qowl marjuuxa weeye laakiin qowl taasay leeyihiin baa jirto waana ta uu imanka halkan ku ishaarayo uu leeyahay xadiidka mursalka ee xujada noqday dadkii xujaystay agtooda uu ka daciifsan yahay un xadiid musnad ah dee barhkood iyagu horreysiye mursalkuna arrintaa daraaddeed aan sheegayna waa jira laakinahu laakiin mursalkii adcafu mid ka daciifsan weeye mima qad usnida xadiidkii la isnaadiye waraddahu way celiyeen jumhuuruhum waa qowl saddexaad markaa kan jumhuurtoodii waa culimada jumhuurtoodii horta dee muxadisiin meel isku wada raaci bal in yaroo kooban un mooyaan muxadisiintii oo kale dee fuqahadii bal dee shaafici oo kale asxaabtiisiina dee midhadh aqwaalale oo suuriyiina waa jiraane bal iyagana gees isuba wada raaci muxadisiintuna aya madhab madhabtay doonaan haba ahaadeen kolley waa qowlkoodii adugu waa culimada intoodii badnayd way celiyeenoo waraddahu way celiyeen jumhuuruhum culimada jumhuurtoodii wactumida celintan la celinayo ee uu yahay xadiis marduuda ama xadiis daciifa uu yahayna waa la ictimaadsaday oo maxaa waa dadkii muxadisiinta radintaas ayay iyagu ictimaadsadeen oo dee ibnu cabdilbar iyo amhaashi halkan waxay soo naqliyeenba dee dadka culimada intoodii badnayd qowlkoodu inuu tan yahay muslimna muqadimada saxiixiisu kuba soo naqliyey bal markaa in muxadisiinta qowlkood marka la eego shaaficina tafsiil buu gelin doonaa una isna qowlkiisa bal markaan dee wuxuu xoogeeye aan loo helin mursalkii qowlkii iyo aimada intoodii badnayd qowlkoodu waxa weeye xadiidkan mursalkaa ninkan inaga dhacay ma garanayno inuu saxaabi iyo in kale taa lama kala garanayo haddii aanu saxaabi ahaynayna waa suurtagal ninkan taabicigiisa inkastaba taabici weyn ha noqdee taabici kale inuu kasii warinayo haddii bal taabiciba uu noqdona inuu siqo yahay iyo inaanu siqo ahayn labadaba labada ixtimaal baa jira bal xataa hadduu siqo noqdo de waa ruux aan la aqoone waxaa suurtagala taabici kale inuu kaba sii wariyay ixtimaalkaa daraaddeed ayaa loo celinayaa dee xadiidka saxiixa ama xasankaana waataynu usoo maray itisaalu sanad in loo shardeeyey bal markaa qowlkoodu kaa weye waraddahu way celiyeeno jumhuuruhum culimada jumhuurtoodii wactumida ay uctumida radd wey radintan la celinayana waa la ictimaadsaday waa qowlka muctamadka xataa ninkan dee imika kitaabka nadminaya ama nadmigan leh walow dee nadmigii ciraaqi uu markaa talkhiisinayo waxyaala meelaha kuba kordhiya isagoon malikiyla madhaba oo macruuf xaggaa kuba ahaa laakiin qowlkii muxadisiintu kan weeye wain yakun multazima siqaati famusnadun xukma bilaftiyati waxaysu mursalu lkibaari muntasir bima wahaafa bilqabuuli mushtahir marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wain yakun hadduu yahay multazima ay mursilulxadiisi dheh ismigii kan xadiidka irsaalinaya waa ninkan raawiga ee bal matalan taabiciga xadiidkii kor yeelaya multazima siqaati waa multazima riwaayati can siqaati riwaayo laga wariyo dadka lagu kalsoon yahi mid islaazimiyo had iyo goor aan taa ka baydhin ee dad siqaada un wax ka wariyo hadduu yahay famusnadun xadiidkiisaasi ay isagu taa kuba warinayay xadiis musnada weeye xukman xagga xukumkoo khilaafkula wuu mursal yahay haddana khilaafkaa hore halkan ma soo gelaye wuxuu noqonayaa xadiis musnad oo kale xaggii xukumka bilakhtiyaatin suu kuba fasiray halka hore iftata calayhi اlamra waa markaanu arinkii kalaba tashanee aan waxba laga weydiin oo kale de iftiya taas baa loo isticmaala luqade laakiin shaarixu de iyadoonay meesha iftira iyo been abuurad iyo waxaad fitireen ujeedadu qowl sawaabo uu yahay ama qowlkooda iyagu kuba tagaan uu yahay obalbeedkana muxuu inoogu sheegayaa sheekhu kolley waa qowl labaad ama qowl kaleo sooba kordhayo afraad ay doortaan calaa iyana ay doortaan xaafid ibnu xajarna walow aanu sharxu nuqba dee ikhtiyaarkiisa taasi ahayn hadaladiisa markaanu katoo kale qowl uud moodo inuu xoog yeelayo weeye dee culimo kalena way doortaanba halkana wuxuu kaba dhigayaa qowlkani inuu iska yahay qowl layskuba dee waafaqsan yahay ayuu shaarixsan uu shaarixan uu usoo dhiganayo dee naadimka kalaamkiisna uu kuba dhow yahay uu yahay waxay tahay ninkan mursilkaan eegaynaa bal ninku hadduu yahay nin nin hiqaa mooye cid kale aan wax ka warin oo ujeedadu nin hiqa un hadduu ruuxii tuuro laba weydiiyana nin hiqun buu magacaabaya nin lagu kalsoonyahy mooye nin kale waxba kama wariyo oo daciif waxba kama wariyo hadduu yahay dee markaa xataa haddaanu saxaabi noqon ninkana hiqo un uu wax ka warin jiray ciddan uu riday waa cid hiqo ayunbuu ridayaayo kaa riwaayadiisii uu irsaaliyey waa la aqbalayaa marka wuxuu leeyahay xagga xukunka xadiid musnada ayuunbuu la mid yahay kaasi oo khilaafkaa hore mursalka imika inoogu jiray walow uu mursal yahay ma soo gelaya waa xadiid la aqbalayo kolley waana calaa iyo ay makale ibnu cabdilbar iyo ragle si ay doortaan weeye xaafid ibnu xajar kalaamkiisa khaasatan nukadkuna uu kuba dhow yahay inay qowlkan raajax yeelaanoo macnaa waxa weeye ninkan baan eegaynaa ninkan hadduu yahay cid kastaba nin wax ka qaata oo hadhow dee nin siqaana waxbuu ka wariyaa nin aan siqa ahaynna waxbuu ka wariyaa dee markaa hadduu rido cid rido waxa suurtagala ku aan siqa ahayn inuu ridayo kaa lama aqbalayo laakiin waa mursalkiisi marduud buu noqon laakiin ninkan hadduu waa nin taabiciya oo dadka dee taabiciintii kama mid ah nin siqa mooye nin kalena wax kama wariyo kolley ruwaadana majmuuco kamida jirto ay culimadu yidhahaan siqaad mooyaane cid kale waxba kama wariyaan saa dee oo imaam malik iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo amsaashooda oo kale adigu imaam malik dee adigu waa filqaalib bay kolley iska noqon kartaa laakiin majmuuco culimada kamid ay tiriyaan oo siqa mooye cid kale aan wax kaba warin ninku kol hadduu taa yahay dee cidduu ka warinaya cid siqa un agtiisa kuba tahay iyada markaa riwaayadiisi waa la aqbalaya xadiis muslim buu noqonaya bartanna waa qowl culimada qaarkood ay leeyihin aimada qaarkoodna ay raajax yeelaanba dee khaasiyadan daraaddeed ama jaanibka ay kaba raajax yeelaan bal markaa wuxuu yahay wain yakun hadduu yahay manaa ninkii mursilka ahaa multazima siqaati ay multazima riwaayati riwaayada mid adigu laazimaya cani siqaati dadka siqaadka un wax ka wariya nin had iyo goor laazima oontaa marna aan kaba tegin haddii uu magacaabo ciddii uu ridayna ruux siqa ayuunbuu magacaabaya ama siqo mooye cid kale oo wax ka wariyaa maba jirto hadduu ninku taa yahay fa musnadun faxadiiduhu musnadun xadiidkiisu musnad buu noqon waa mursalkiisii uu hadda xadiidkii mursalka ayuu irsaaliyey musnad buu noqonaya xaguu musnad kaba yahay xukman xagga xukmka bilaftiyaatin bila ikhtilaaqin oo arrinkani maaha wax lan samaystay un iyo ikhtilaaq eh dee waa wax jira oo culimada qowlkooda ah oo dee ay markaa raajax yeelaan ama barhkoodba suurada itifaaq kolley ma jire ay itifaaq usoo naqliyaan waayo itifaaq baa loo soo naqliyey laakiin itifaaq ma jire dee waa suurada waa suuro ay imadu ay dee soo naqliyaan ay barhkoodna raajax yeelaan kuwana in laysku waafaqsan yahay ay soo naqlinaysa cibaaradiisanba kaba muuqato walow aan itifaaq meesha halkan jirina kolley khilaaf jira wey waxaysu mursalulkibaari muntasir bima wahaafa bilqabuuli mushtahir ka qowli saaxibin wa ficlihi wama yaquulu lakharuuna miman calima الاسناد والارسال الاسناد والارسال والقياس والانتشار عمل اساس bal saddexan baydna sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu inoogu sheegayaan xadiidkii mursalka ahaa bal qowlkii redinta markaan qaadano ee daciif kaba noqday haddana inuu dee xoogoobi karo oo umuuro xoogeeya ay jiraan oo haddii umuuraha kabayo xoogeynayo loo helo xadiidkii daciifnimadii buu ka tegayaayo uu adkaanaya ama uu kamayaayo waayo dee wax yar baaba ahayd ciladiisu waa irsaalkaasun aimada qaarkoodna agtooda xujaabay ku ahayd haddii wax kale oo daliilo xoogeeyo loo helo uu ka mayaayo daliil markaa xujo ah oo la aqbalo ayuu noqon oo taas intaas bal haddaba kaa masalada iyo wixii daliil noqonayay xoogeeyo xadiidka mursalkaa oo dacfigii bal ka kaxeeyo jamaahiira nuqaad agtooda qowlkooda uu ahaa oo wax maqbuula kaba dhiga ayuu abyaadan inoogu sheegaya oo wuxuu uhi waxaysu meelo mursalulkibaari taabiciinta raggoodii waaweynaa mursalkoodii muntasirun mid xoogoobay uu yahay macnaa muctadid midee nasri helay guulaystay ujeeddadu mid xoogoobo muctadida bimaa wax ama daliil wahaa daciifo ujeeddadu daliiladii adkaa aan ahayn waayo haddii kale daliilkaasi hadduu daliil iska mustaqila oo sidiisa loo qaato wiya isagun baaba ictimaadku uu noqon ee daliil isagiina intuu marka hore adiladaa yar daciifka a yahay dee kana uu adkeeyey isna uu ku adkaanayaao laba daliil bay noqonayaan ama daliil kaleoo istaageersaday baabay noqonayaan bima wahaa isagaa sii fasiri doona adiladaa daciifka wixii manaa daliil adigu daciifa oo isagu daciifa hadduu kuba xoogoobo fabilqabuuli mushtahir ay fahuwa fa mushtahirun isagu mid shuhroobay weeye ama fahuwa mushtahirun bilqabuuli aqbal la aqbale ayuu ku shuhroobayo waa la aqbalaya daliilkii daciifkaana maxaa kaba mida wadaalika ka qowli saaxibin saxaabi qowlkiiba weeye wa ficlihi saxaabi ficilkiiba weeye wamaa kiiba weeyaan yaquulu ay odhanayaan ay ku qowlayaan alakharuuna culimada intoodii badnayd ama intoodii badnaa oo miman duul ka mida calima dee aqoon yeeshay ama cilmigala ujeedadu aharu ahlicilmi fatwadoodii iyo waxay kuba fatwoodeen wey alisnaadi isnaadkii ama waa xadiidkii oo musnadnimo lagu wariyo walirsaalu iyo irsaalkii wax la irsaalinayo waa isaga naftiisii oo mursal labaad noqdo oo mursalnimo lagu wariyo iyo walqiyaasu qiyaaskii isagu khaasatan ahaa qiyaaska nafy alfaariq ama qiyaaskan ay yidhaahaan waa qiyaas almacna in isagu cilo labadan wax ka dhaxaysa oo dee meeshii xukunkan keentay tacdiyadeeda aanay jirin wax farqi oo udhexeeyo la waayo daraaddeed loogaba qiyaas qaatay qiyaaskaas iyo walintishaaru faafidii uu faafay xadiidkan mursalkii uu dadka dhexdoodiibu ku faafay waxaan uu kulansanayay cid inkiraysaa ma jirto dee xad ijmaac la yidhaha waa ijmaac sukuutiyana ma gaadhsiisna camalun wa camalun iyo camalkii ahlu casriga ahaa oo isaguna dee yaanu camal dee wada gaadhay dadkii oo ijmaac lagu tiriyo ahaani intoodii badnayd baaba waxaan kuba camal falay waa camalkood intooda intan dambe oo dhamiba asaasun waxay asaas iyo saldhig u yihiin waxyaalaha murajaxaadkaa ee xadiidka mursalkaa xoogeeya laqadii baan israaciyey horta kolley kitaabku inkastaba haba yaraadee horaa loo yidhi ba laa yakhlu kitaabun min faaido de kolley kitaabku waa kitaab aada u faa'ido badan oo aada u mufiida laakiin kol kol baa waxaa dhici karta ruuxu inuu tasawiro kol hadduu kitaab kitaab khulaaso u yahay ama talkhiis u yahay dee kitaabkaa hore wuxuu sheegaya in yaroo kamida ama wax kamiduu sheegaya wuxuu soo kordhin karaana maba jirto ayaaba dee inta badan ay tahay ama la suuraystaaye laakiin haddana in badan waxaa dhacda isagoo kitaab kitaab kale mukhtasar u ah waxaan kitaabkii asalkahayd kuba sugnayn in kitaabkan yar lagaba hele mukhtasarka oo maalintii dhoweyd halkii uu inoo soo dhiganayay rumuusan kutubta casrigeeda xadiid loo nisbeeyaaba uu calaamo inuu xadiidkaasi daciif yahay ay tahay waa ti aan soo nidhi ee xataa kutubta mustalaxe kama helayno bal halkii uu asalkiisaana waan soo sheegno oo kale maanta kitaab buu nadminayay made uu talkhiisinayay isnadmiaade kitaabkaasna kitaab kale u nadmiyo waa culum xadiidka ibnu salaax iyo alfiyadii ciraaqi labadooda midna kumay sugnayn umuurahan imika isukeen dabageliyo kuma sugna waxa ay tahay in iyaga waxa kagaba suganba xadiidku haddii uu mursalka ahaa dariiq kale loo helo musnadnimo lagu wariyey ama dariiq kaleo mursala waa labada arrimood baa kagaba sugan inuu xadiidkaasi noqonayo sixadii mursalka ay noo caddaanaysa ama mkrijkiisa sixadii waan aqbalaynaa ciraaqina waxoogaa yar buu ku daray uu ka qaatay hadalkii shaaficiya risaale tan u asalka ahayd oo uu leeyahay dee inuu hadalka shaafici soo dhameeyay ahayd oo qaydiyadiisii uu soo kordhiyey muu idlaaqin isagu tane sa halkanba maanta ay noogu qaydan tahay uu kusoo kordhiyo ama laakiin umuurahan imika uu inoo teliyey oo dhan waxaa dhici karta kutubta musalaxa dee sideeda tadriibka raawi oo de xagga oose kusoo yar dhigta mooye kuma sugna laakiin hadalkan cibaarada nafteeda waxaa leh saaxibu jamc aljawaamic ibnu sibki baa kitaabkiisan usuulkee jamculjawaamic la yidhah waa hadalkiisii cibaaraadkiisii weeye cibaaradii buu nadmiyey weliba sheekha nadmiga lahina kitaabka jamculjawaamica nadmi buu kuleeyahy maraaqi sacuud la yidhaaho waayo isaga nadmigaa leh walow nadmigaa dee iyadu ku beyd ay ahayd saddex beyd intuu kaba dhigtay aanu umuurahan asal ahaan jamculjawaamicana kuba sugnaa aanu soo qaadin oonu dhiganay isagu intaa yaree tacriifkiisa iyo waxayariyo laba qowl ma musnadkaa raajixa mise mursalkaa raajixa intaasun baabu kaba soo dhigto umuurahan waa ka booday kitaabkiisaa weyn halkan laakiin waa kay nooguba soo dhigtay waana cibaaradii dee uu jamcu jawaamic laha xataa suyuudi kitaabkiisii dee kowkabsaadican halkan kuba aqrinay waa abyaad uu nadmiyo isaguba oo dee waxa weeyaan walow kani cibaaradii jamcu jawaamicun alisnaad alirsaal dhigtay isagu dee cibaaradii maqsuudka si almusad iyo almursal halkaa uu yar dhigtay waa kitaabka isaga nadmiga jamcu jawaamic way kuba sugneede suyuudi marka muxuu leeyahay imika halkan bal xadiidkii eg mursalka ahaayee taabici weyne uu irsaaliyey marka maxaa meesha ku baxaya shaafici qeydkiisii weeye hadduu nin taabici yari waxaan irsaaliyey iyaga waasidada ayaa badan oo taa iska daayo ma xoogoobayo xadiidkaa nin taabici weyne uu irsaaliyey haddii bal matalan aanu helo waa mursal keliya waa ta an ihi waa daciif laakiin haddaan helo saxaabi qowlkii oo madmuunka xadiidkan waxaan uu ku yimi ku yimi waa mid ama ficil saxaabi saxaabi waxaan kuba dhaqmay oo sameeyey waa suurtagal xadiidkani asal inuu yahay waxyaalo waaba ixtimaallo way jiraan taa aan u helo amase culimada intoodii badnayd ay ku fatwoodeen madmuunka xadiidkan oo akaru ahlilcilmi ama mujtahidiinta intoodii badnayd ayay fatwadoodii uu waafaqsan yahay xadiidkani amase waxaan helay xadiidka naftiisii oo isagoo musnada walow dariiquba daciifa noqdee laguba wariyey waatuu isnaadka kaba cabirayo macna musnad buu ujeedaa ama se waxaan helay xadiidkin maanta mursalka ahaa ee raawigani bal maalan saciid ibnu musayib uu irsaalinayey oo nin taabici oo kale oo dabaqadiisiia laakiin aanay isku sheekhi ahayn saxaabi aanay ka wada warini uu isaguna irsaaliyo qays ibn abi xaasimo dee nin kale kaba wariyo isaguna mursal ku wariyey baan aragnay mursal ama se waxaabu noqday dee qiyaas kana fi lfaariq khaasatan waayo qiyaaska kale dee ciladii ay jirtay arkaantiisa ay u dhantay waa xujo adag waa xujo adagba waa qiyaaskan nafy alfaariqa ay ku jamciyaan ujeedadu ciladii lama hayo laakiin nafy alfaariq baa jiro waa qiyaas iska de dee daliil iskaba daciifa saasuu gaba cabire biwan wahay oo noocan waafaqsan baynu aragnay ama camalkii ahlulcasr ama dadkii culimada ahaa iyo intooda badan camalkoodii taasi tan hore qowlkooda yaquulu akaruuna waa fatwadoodii tanna waa camalkii in badan oo kamida ayaa xadiidkani wuxuu keenaya mursalkaa kuba dhaqmay umuurahaasoo dhamin xadiidkii mursalkaa way xoogeynayaan marka isagoo mursal ahaa marduuda marka la eego cinda jamaahir nuqaad ayaa de waana shaafici kolley arimihii uu si fiican ugaba hadlay kitaabkiisa risaala ibnu rajab iyo amhaashina ay hadalkiisa si fiican uga sharxeen waxa weeye taas uu xoogoobayaayo xadiidka xadiid la aqbalo oo xujo noqdo ayuu noqonayaa intaa weeye intuu abyaada inoogu sheegay laqbadan markaa ku celinaya waxaysu meelo mursalulkibaari raggii waaweynaaye taabiciinta mursalkoodii muntasiru mid xoogoobay uu yahay intisaarka taas buu wadaa muxuu ku xoogoobay bima daliil iyo wax wahaa daciif noqday daliil xoogle maaha waa daliil sidiisa kale gaar ahaantiisaba aan ahayn dee qowl adag ama daliil adag aan ahayn fa bilqabuuli mushtahir fahuwa isagu mushtahirku ku shuuroobay way bilqabuuli markaa in la aqbalo maxaa haddaba ay daliilkii daciifka u yahay wadalika ka qowli صaaxibin صaxaabi qowlkiiba wey waficlihi صaxaabi ficilkiiba wey wamaa yaquulu waxay ku qowlayaan alaktaruuna waa fatwa ahlicilmi intoodii badnaydba oo miman calima dadkii cilmiga lahaa kaba mida ujeedadu waa fatwa akari ahlicilmi baa tanat alisnaadu bal taas buu yihi hadaba hadalkiibuu yar gooyey adigu yar bedelay una laakiin waa tii hore unbay adiladii waxyaalihii uu ku xoogoobaye daliil daciif ah unbuu soo sheegayaa ada wuxu alisnaadi isnaadintii xadiid la isnaadinayey ujeedadu xadiidkii naftiisii oo musnadiba lagu wariyo mursalka aha walirsaalu irsaalkii xadiid la irsaaliyey oo maxaa macnuhu yahay waa xadiidka naftiisii mursalkaa dariiq labaad oo mursala laguba wariyo taas labadan taasu u wadaa suyuudi oo kale alfiyadiisa m my waxaan ujeeda alfiya way kaba badantahay kowkabu saadiciisa marka abyadan kaba hadlayo kolle cibaaro ka yar dee aada uga yar macaanaydo mursalu taabicin min alkibaari biqowli saaxibin aw intishaari aw ficliya aw ficli ahli اlcasri aw biqowli jumhuurin wamursalin rawow aw musnadin cibaarada sidaasayd mursal iyo musnad waana to imika u halkan u wado isnaadka wuxuu wadaa xadiid la isnaadiyey waa isaga naftiisii oo musnadnimo lagu wariyey walirsaalu irsaal irsaalkuna waa isagii oo mursalnimo lagu wariyey wاlqiyaasu qiyaaska macna qiyaasulmacno ay dhahaan ama nafy alfaariq jaamiciisuba yahay walintishaaru faafid uu faafay kan mursalka ih dadka dhexdoodu ku faafay waa la maqlay cidimo inkirayso yaanu xad ijmaacba gaadhin camalun waa camalun iyadna waa camalkii ahlu casriga ahaa taa hore qowlkooda ede kana waa ahl alcasri iyo culimada intoodii badnayd baaba camalkoodii uu madmuunkiisa way ku camal faleenba intoo dhami asaasu waa alisnaadu mubtada hadday ahayd iyo wixii lagu cadfay asaas baa u khabara asaasu macnaa saldhig iyo asal waxay u yihiin xadiidka mursalkaa xoogowgiisa uu xoogoobo oo halkii daciifnimadii intuu kaba tago uu markaa gaadho uu noqdo xadiid xujaa bal markaa ama labadoodu intay isu tegeen xujo ha wada noqdeen ama mid kastaaba daliil gaaro oo xujo ah oo laba daliil haynoo wada noqdeen isaga iyo wixii xoogeeya khaasatan marka musnad ay noqoto dee waxaa xoogeynayaabee bal intaa weeye wamursalu asxaabi qulmutasil beedka inoo dambeeyo allah subxana wa tacala الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ومرسل الأصحاب قل متصل إذ غاب يحصل mursalkii kuga soo jirnay waanan intiisii badnayd soo aragnay halkana sheekhu wuxuu inoogu sheegayaa raximahu llahu tacaala bal saxaabi asxaabtii rasuulka ka midi haddii naqliyo uu wariyo shay ama rasuulkii ilaahay sameeyey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ama kalaamkiiba uu inoo soo naqliyo laakiin waktigaa uu rasuulku ficilkaa laba yimi ama hadalkaa uu yidhi aanu soo gaadhinoo ama waktigaa waa yara oo ruuxu markaa dee qadar uu wax ku warin karaba ma gaadhsiisnaynoo waktigaa uu yaraaba ama markaa ma islaaminba oo ma jooginba waa waaqaco hortii dhacday cid markaa saxaabi kale uu ka soo naqliyayoo uu sheegayna aanay jirina uu isagu si toosa uu rasuulka ilaahay ama ficilkiisa ugaba waramo ama qowlkiisa u soo naqliyo xaalada iyo suuradaas oo kale dee meeshii waaqacadan aanu soo gaadhin ama waqtigan aanu haleelin waxay keenaysaa rasuulka inaanu ka maqlin salawaatullaahi wasalaamu calayh ama ficilkan uu sheegayo aanu u joogin oonu arag ayay keenaysaaba marka laba xaalo mid weeye inuu dee saxaabi kale ka maqlay taasi iyadu waa mid ama inuu rasuulkii ilaahayba isagoo dib uga warramayo kaba maqlay waxaana aada uba badan saxaabi kale inuu ka maqlo ayaa badanoo dee asxaabtu axaadiisan badan ay noo soo naqliyeen dhammaanba rasuulka kamay wada maqlin eh iyaga dhexdoodana waxbay kala qaadan jireen waa sidadii markaa yaani sheeginba oo siduu bara ibnu caazib yidhi dhammaanba maadnaan wada maqalay dee barhkaya barhka kale aanu ka warin jirnay cidna been may sheegahayn waxaa saxiixa bukhaari inooguba sugan bal cumar ibn alkhadaab iyo nin kaloo ansaarayo jaar ahaaye inay meel wada deganaayeen madiina iyagoo hawle iyo ashqaalo leh dee hawlahoodiina ay meeshii taagan yihiin in midba maalin uu dhaadhici jiruu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh u tegi jiray wixii maalintaas oo kordhana saaxibkiibu habeenkan habeennimada ula soo noqon jiro ugaba warrami jiro baltaasaa jirtay haddaba riwaayadu markay noocaa tahay waxay ka cabiraan mursalu saxaabi ayay kaba cabiraan waa saxaabi xadiisu irsaaliyo waa sidadii aanu sheegin ee xukumkiisna uu ka duwanya mursalkan aan soo marro intaasuu inoo sheegaya wuxuu yihi wa mursalu asxaabi asxaabtu wixii ay irsaaliyeen ama asxaabta mursalkoodii qul waxaa tidhaahaa muttasilun xukmuhu ama huwa isagu muttasilun mid sanadkiisu xidhiidhsan yahay weeyo ujeeddadu xukumkii muttasilkuu leeyahayoo kan imika aan soo marneen markaas soo aragnay casharkii hore aan ku soo aragnay ee asalkiisu bal haddaan u xoogeeyaa jirin marduudka ahaa sababta loo celinanaya ay tahayd kan dhacay baa inaan garanaynba inuu taabici yahay baaba suurtagala taabicigaas inuu daciif noqdaa suurtagala haddii uu bal markaa siqaba noqdo inuu taabici kale kasii wariyey waayo waxaa la arkay lix saxaabi oo san ama lix taabici oo xadiis keliya kala wariyey oo sanad keliya ku wada sugan ayaaba dee la arkay bal markaa haddaba taasaa loo celinaya haddaba xaaladii ma imanayso waayo waxa dhacsani haaliban ama waa saxaabi uun kol haddii uu saxaabiguna dee cayntiisoo la garan waaye iyo jahaalo laga jaahil noqdo xaalkiisu ina dhib xadiiska uma keenaanoo dhammaantoodba waa wada cuduul oo ka hore waxaan ka baqanayna bal hadduu saxaabiba noqon waayo waxaan maqan ruuxa maqani uu taabic noqdo taabicigaasi inaanu siqo noqon halkanse laakiin tii ma jirto dhammaan saxaabadu waa wada cuduul saa daraaddeed waxaa xukunkiisu yahay xadiiskii mutasilka ah sanadkiisu xidhiidhay xukunkiiyo waa xadiis maqbuuloo la aqbalayo waana kan cileeyo idcile haaliban ay fi lhaalibi inta badan yaxsulu waa xasilaya oo waa sugnaanaya kaasi oo uu xasilaya cani saxaabiyi saxaabi kale nin taabiciya maaha meeshu ixtimaalkii hore ma imanayso inta badan saxaabigani cidduu xadiis rasuulka ilaahay kaba wariyaa waa saxaabi kale bal markaa saa daraaddeed wixii ixtimaalkii meeshii cadaala la-aantii baa meesha ka baxayo saa waa xadiis maqbuula ayuu noqonaya intaas buu inoo sheegay dee waana qowlkani qowlkii kolley saxiixa ahaa ee muxadisiintana qowlkoodu kanun weeye qowl kale maaha usuliyiinta qaarkood waa sida abu isxaaq alisfirayin iyo ibnu barhaan isna waa qowl way kaba soo naqliyaan baqalani oo kale iyo waa usuuliyiin ee iyagu muxadisiin maaha dee fanigana dadkii uhelka waa qoladan kale ayaa qowlkooda ay kaba soo naqliyeen inay leeyihin mursal waa isla midun oo xujo ma noqonayo laakiin taasi waa qowl ay bacd alusuuliyiin leeyihin qowlkiisoo muxadisiintu ay ku wada tegeen saxiix ahna waa qowlkan uu sheekhu inoo dhigtay wa mursalu lasxaabi asxaabta mursalkeedii oo wixii ay dee saxaabi irsaaliyey ee aanu sheegin sab irsaalkaasi ayn ku garanaynana waaqacadan iyo waxanuu kaba waramayo waqtigiisii ma gaadhinba wey ama waa yaraa waqtigaas amase waxa weeye maba islaamin taas waa sidadiinama sheegin qul waxaa tidhaha muttasilu kaa xukunkiisu waa xukun muttasila oo waa la xujaysanaya dee axaadiis aada u badan oo noocaasina kutubta saxiixa iyo keyrkeedba way nooguba sugan tahay bal xadiiskii ay nooguba soo horeeyey tajriidka oo kale ada adigu dee meele badlwaxy awalu maa budia bihi lwaxyu calaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam aru'ya saadiqa caaisha ayaa warinaysay waaqacada ay ka waramaysayna waa rasuulka ilaahay xataa waa markii waxyiguu kuba yimi bay kaba waramaysay waqtigaasna